فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo hadahaan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa qodobada barnaamijka aynu ku jeexjeexi doonno waxaa ka mida shisheeyaha oo ku dhowaad toban askari looga dilay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose iyaguna waxa ay dileen dad rayid ah markii rasaas oodda ay kaga qaadeen dadkaasi halka qaraxaasi uu ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey dadka ay dileen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa wasiir ka tirsan dowladda federaalka oo si dirqi ah kaga badbaaday qarax lagula eegtay gobolka gado waa kuma wasiirkaasi maxaana ka jira in xildhibaan la socday uu ku dhaawacmay qaraxaasi wararkii ugu dambeeyey howlgalkaasi ayaan barnaamijka ku haynaa qaybaha hore qodobada dhuuxa caawa aad ku dhagaysan doontaan ee dhacdooyinka la xidhiira waxaa ka mid ah howlgal xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ku qaaday hoteel afar daba ka kooban oo lagu caweeyo kuna yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho weerarkaasi oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay ku naf waayeen ayaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey inshaa allah cabdi faarax juxa oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka xilna ka soo qabtay puntland oo qoray buug uu ku dafiray dhulka soomaali galbeed ee gacanta itoobiya ku jira sidoo kalena ku qoray waxyaabo anshax xumo ah waxaan idiin soo gudbin doonnaa buuggaasi iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay ee gafka ku ah ummadda soomaaliyeed waxaa isa soo taraya dadka aragtida ka dhiibanaya heshiiskii guracnaa ee dhex maray imaaraadka iyo yuhuudda kuwaas oo weligood xiriir lahaa laakiin laga qarinayay dadka muslimiinta ah dadweynaha ku dhaqan jubbooyinka oo fikirkooda cabbiray ayaan idiin soo gudbin doonnaa sideed arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka oo xaflad loogu qabtay deegaan hoostaga jilib odayaal dhaqan oo munaasabadda ka hadlay ayaan cododkooda idiin haya barnaamijka qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah dowlad diini ah oo loo qabtay dhakhaatiirta xanaanada xoolaha kuwaasoo isaga kala yimid gobollo badan cabdi xaashi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka soo horjeestay sharci darana ku tilmaamay khudbad uu madaxweyne farmaajo shalay u jeediyey baarlamaankana waad dhegaysan doontaan biidni illahi ilkariim sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka caawa waxaan idinkugu hayaa dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa baraha bulshada isticmaala oo dhagaha u raaracinaya indhahana la baadigoobaya filim xiiso leh oo alkataa'ib ay ballan qaaday filimka wuxuu ku saabsan yahay goosgoos ayaan idinkaga haya aniga ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya cabdifatax filbiin ayaa igala qaybgalaya waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
mar kale waxaan dhegaystayaasheena leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudagalayaa barnaamijka dhuuxa oo qodobadii horudhaca aad ku dhagaysateen iyagoo faahfaahsan aad ku maqlaysaan muddada barnaamijku uu socdo dhacdooyin waaweyn oo dhacay ayaan goordhow faahfaahintooda soo wadnaa laakiin markaan nala dhegaysta goosgoos ku saabsan filim ay ballan qaaday mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed xarakatu shabaabul mujaahidiin
سرى الإحساس في شدو المباخر رفاح الشوق من ثغر المشاعر حنين الورد يلقاكم أريجا تحايا زينا الدار البشائر حللتم في القلوب أيا حضورا يفيض سناه من صوت المنابر نزلتم سيل أفراح حنون يضم الجمع في حضن الأزائر bishaaro bishaaro bishaaro hal abuurka maansada anigoon hareer marin haddii aan ku su'aalo waadigaan hadlayno heeganka uun ku jire maxaa kaa hadlaysan harriq calaa jamrug haybintaada qabooji oo jawaabtan iga hoo haye waxa heegan igeliyee halkan aan ku sugayo haddaan kuu tilmaamo waa filim heer sarreeyo alkataa'ib habaysoo dadku uu hadal hayo ee miyaadan ka warhayn haa haddaan ku gartay waa qaybta saddexaad ee silsiladda laa marxaban bihim juskeedii labaad waana filim cajiib ah oo muxuu soo bandhigayaa sawir si hordhacah loo sii baahiyey oo filimka ogaysiiskiisa la socday waxaa ka muuqanayay meydad ciidamo itoobiyaan ah oo dhulka daadsan hub iyo gaadiidkooda filimka waxaa ku jira intaas iyo in ka badan waxaana ka sugaynaa mu'asasada alkataa'ib alkataa'ib alkataa'ib
رفيع الشأن ممدود الأواصر هنا قيم بناها القوم صرحا به تحلو نهايات المصائر رعى الله الكرام سعوا ببذل سخي النفس مثل البحر وافر به الآمال تجري نحو شط خط طليق الوجه يشتاق البواخر طليق الوجه يشتاق البواخر فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
hagaagka weerar kala duwan oo ay geysteen ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay meelo kala duwan sida gobolka banaadir gobolka gado gobolka shabeellaha hoose sideed askari shisheeyuhu waxay ku waayeen shabeellaha hoose iyaguna dad bay laayeen hoteel ku yaala liido oo afar dabaq ka kooban ah waxaa weeraray xarakada shabaabul mujaahidiin wasiir ka tirsan dowladdana qarax buu ka badbaaday arrimahaasoo idil waxaan ku duwayaa oo aan u daynayaa waryaheena cabdifatax filbi maxamed daahir haddaan ku horeyno ee dhacdada weyn ee caawa ka taagan magaalada muqdisho ee dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ayaa waxa ay galabta casarliiqi weerar culus ku qaadeen hotel ku yaala xeebta liido degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho hoteelkan ayaa waxaa lagu magacaabaa iliid waxaana uu ka mid yahay hoteelada ay leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah milkiyadda hoteelkan waxaa leh xildhibaan ka tirsan baarlamaanka horeyna usoo noqday wasiiru dowlaha wasaaraddii maaliyadda ee dowladdii xasan sheekh xildhibaanka ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi maxamed nuur ee tafaasiisha iyo weerarka sida u dhacay wararka aanu ka helayno waxa uu ku bilowday qarax aad u baaxad weyn oo jugtiisa laga maqlay magaalada muqdisho qiiqa iyo uuradiisana ee si weyn loo arkayey waxaana hoteelka kadib gudaha u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo hadda ciidamadaasi waa ay ka dagaalamayaan gudaha hoteelka hoteelka ayaa waxa uu ka kooban yahay shan dabaq waxaana la dhisay dabayaaqada sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo sagaal iyo tobankii tan iyo markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ay gudaha u galeen hoteelka waxa ay wadaan toogasho iyaga oo beegsanaya xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka ah hoteelka ayaa waxaa lagu degaa lacago aad u badan oo qaali ah waxaana lagu tilmaamaa hoteelada ee ku yaala meelaha ubucda ah ee sida weyn ammaankooda loo sugo taasoo keentay inay ku hirtaan xildhibaano agaasimayaal saraakiil sirdoon kuwo ciidan iyo xataa dad ka sii darajo sareeya oo ka tirsan golayaasha saddexda ah ee dowladda federaalka ah xogta ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay xaqiijinaysaa in khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo aad u badan uu dowladda federaalka ah ka soo gaaray weerarkan sidoo kale waxaa jira xubno kale oo ka mid a dowladda federaalka ah oo dhaawacmay qaarkood ayaa xataa ay adkaatay in dhaawacyadooda la qaado qaar ka mid a saraakiishii ilaalada hoteelka oo baraha internetka soo galay iyaga oo boor leh ayaa waxaa la arkayey iyagoo oynaya oo ku baaqaya in ambalastu ay soo degdegto ee maxamed daahir hoteelkan iliid dadka degan waxaa ka mid a xataa xildhibaanka milkiyadiisa leh cabdulaahi maxamed nuur qadka telefoonka ayaan kula xiriirnay laakiin wuu iska dhacayaa oo lama qabanayo ha yeeshe ee xog aynu helnay ayaa waxa ay ku waramaysaa in isagu uu ka mid ahaa xildhibaano ee derbiga ka booday oo carar uga baxay meesha dhowr jeer ciidamo ka mida kuwa dowladda federaalka ah hadday ahaan lahaayeen kuwa maraykanka uu tababaray kuwa turkidu ay tababareen iyo kuwo kale oo b s iyo boolis isugu jira intaba ay ku fashilmeen in ay hoteelka ee gudaha u galaan oo ay si toos ah ula dagaalamaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wakhtiyada qaarna ciidamadaasi marka ay soo gurmadaan waxaa ku dhacayay xabadaha liifka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan shan daqiiqa ka hor oo aan ka soo laabtay xafiiska warqabadka waxaan indhahayga ku arkayey dad ka agdhow hoteelka oo moobaylo ku duubaya iyo wariyaal kuwaasoo sheegaya in foodda la gelin la-yahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay gacanta ku hayaan ambalaastuna ay soo bilaabatay si ay dadka soo baxsaday oo dhaawaca ah ay u qaado dareenkana waa sidan
ilaa haddeer tanu gudaha waa la geli la'yahay gudaha hoteelka eliid ayaa xabad ka dhex socotaa ciidamada dagaalamaya ayaa waxay saariyin eliid hotel turkida eliida saariyin oo eliida saariyin haa
maxamed daahir ee dhacdadaasi ama weerarkaasi hoteelka eliit weli wuu ka socdaa wixii kusoo kordhay tafaasiilaha dhegeystayaasha waan ee, la wadaagi doonaa insha allah dhacdooyinka kale ee waaweyn waxaa ka mid ah maanta meel u dhexaysa beled xaawo iyo doolow waxaa ka dhacay weerar weyn oo qarax ah kolonyo uu la socday wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre ayaa guutada ee qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halkaasi ku beegsadeen gaar ahaan ee meel lagu magacaabo uunsi waxaa ee, durbadiiba lasoo bandhigay sawir laga soo qaaday gaariga cabdulaahi goodax barre ee uu qaraxu haleelay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo la socday ayaa laleeyahay waa ay ku dhaawacmeen waxaana ka mid a ee, xildhibaan lagu magacaabo magan goodax ayaa telefoon u dirsaday ee meelo kala duwan oo beled xaawo iyo garbaharey ay ka mid tahay iyada oo markaasi ee, lala cararay gaarigiisiina goobta ayuu yaallaa oo uu uga soo tegey sidoo kale weerarada dhacay maanta waxaa ka mid a ee qarax kale oo gaari gaashaama looga gubay ciidamada uganda waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa jannaale iyo buufow gaari taw ah ayaa halkaasi ay ku waayeen ciidamada uganda iyo sagaal askari waxaana iyagoo caraysan ay ku qamaameen dadweynaha shan qof oo rayid ah ayayna halkaasi ku dileen iyaga oo markaasi ka aargoosanaya Ee, waxaa kale oo jiray weeraro xidhiidh ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay qaadayeen maanta oo kale waxay weerareen ee, shisheeyaha uganda ee ku sugan mashallaay oo qoryooley ah Ee, waxaa kale oo la weeraray xalay laba goor ee janaale shisheeyaha ku sugan beriire ayaa xigtay oo la weeraray kulbiyo kenyaatiga heysta ayaa weerar lagu qaaday xalay sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada ee etoobiyaanka la jooga ee buurdhoobo gedo ku sugan intaa wax dheer oo shalay weerar kamiin ah loo dhigay askar ka mid a kuwa dowladda federaalka nawaaxiga warmaxan waxaa kale oo muddo laba goor ah la duqeeyey toddobaadkan ciidamada dowladda federaalka ah ee jooga awdheegle oo ka tirsan ee isla gobolka shabeellaha hoose iyadoo magaalada muqdishona lagu dilay mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ah marka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwo xidhiidh ah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa cabdi xaashi guddoomiyaha aqalka sare oo maanta ka hor hadlaya kulan ay yeesheen aqalkaasi ayaa saluugay oo ka soo horjeestay khudbad uu shalay baarlamaanka ka horjeediyey farmaajo cabdi xaashi waxa uu sheegay in khudbaddaasi ay ku tumatay dastuurkooda
waxaan dhegaystay hadaljeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka horjeediyey fadhiga guud ee golaha shacabka hadaljeedinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yahay hase yeeshee isla khudbadiisa dhexdeeda wuxuu si la yaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka haddaba hadaljeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weedood oo gef ku ah sharci kow madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shaacabku waa aasaaska nidaamka dowladnimadeenna dowladnimadeenuna waa golaha shacabka halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku haddee waxa weeye ma aha ma aha dowladnimadeenna ma aha waa aqal ka mida baarlamaanka soomaaliya فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bulshada jubbooyinka oo aragti ka dhiibtay heshiiska ay gaareen imaaraadka iyo yuhuudda iyo dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa nagu soo maqan laakiin iminka siyaasiga cabdi faarax juxa oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha dowladda iyo wasiirka waxbarashada puntland ayaa qoray buug uu ku duray uguna gafay ummadda soomaaliyeed dhulka soomaali galbeed ee gacanta itoobiya ku jira ayuu sheegay inuu yahay dhul la isku haysto isagoo dafiray halganadii halkaa ka dhacay ee looga soo horjeeday xabashida waxaana uu dhulkaasi ku sheegay saxaro aysanba ahaynba in lagu dagaalamo siduu hadalka u dhigay cabdi faarax juxa sidoo kale buuggiisa waxyaabo anshaxumo ah ayuu ku qoray oo ummadda soomaaliyeed ay aada u hadalhayaan islamarkaana ay inkaarayaan markii uu qoray buuggaasi uu ku marin habaabinayo jiilka soo koraya iyo kuwa hadda jiraba qaybta dhaqan xumada habeen dambe ayaan waraysi ku aadan idiin soo gudbin doonaa laakiin markaan nala dhagaysta jaamac oo ah nin falanqeeyo ah dalka dibaddiisa jooga oo akhristay buugga waxaana uu ka waramayaa qaybta uu dhulka soomaali galbeed ugu gafay wasiirku deegaan ahaan horta wuu xaqiray dhulka oo wuxuu ku sheegay dhul yacni maaragtay saxaro xigeen ah oo aanay waxba ka bixin taasu waxay muujinaysaa yacni heerka aqooneed ee uu ka gaarhsiisan yahay deegaanka soomaalida sidaa daraaddeed inuu ku tilmaamo maxaan ku dhahay to waa saxare la yaab male sababta waxaadan aqoonin inaad ka hadashaaba khalad kugu ah waa saxare xigeen iyo waa saxare iyo waxa marka aad leedahay waa wax maaragtay aadan aqoonin taasuna la yaab male oo waxaan leenahay soo baro wasiirka juqraafiga deegaankaas iyo qaabka uu yaalo iyo dhulbeereedkiisu inta uu dhan yahay iyo maxaan ku dhahay balbadka iyo inta daaqsina iyo khayraadka ceegaaga juqraafi ahaan bal horta dib isugu noqo mid waa middaa mid marka waa middan kale ee maxaanku idhaahdaaye to runtii aniga aada ii xanuujisay qof soomaaliya oo weliba ummadda soomaaliyeed magac iyo martaba ku dhexle welina doonaya inuu magac iyo martaba kusii dhex yeesho oo rajo ka qababa inuu madax noqdo oo ama wasiir uu noqdo ama madaxweyne uu noqdo rajo ka qaba oo maxaanku idhahda taaggaa isdhisaya inuu dal iyo dad soomaaliyeed gebi ahaanba uu khadka ka saaro runtii waa arrin aad iyo aada u xanuun badan wey wasiirku wuxuu inkiray deegaanka soomaalidu inuu yahay dhul soomaaliyeed wuxuu muujiyey inuu yahay dhulkani dhul laysku haysto oo soomaalina aysan lahayn ethoobiana aysan lahayn uu yahay maxaan ku dhahay disputed area dhul laysku haysto wuxuu kale oo muujiyey dhulkan dagaaladii dhacahayey oo dhan waxba kama jiraan inay ahaayeen halgana oo loo soo maray dhulkan totaliba inaysan jirin hal mar baa waxaa isku qabsaday buu yidhi dagaalkii toddoba iyo toddobaatankii baa waxaa isku eriyado isku qabsaday laba dowladood oo ayna oo walaalo ah oo ayna ahayn iyaguna inay ku dagaalamaan oo meeshan dad ku dhinta sababtoo ah meeshan waa meel saxaro oo meel wiil ku dhintaba ma aha buu kuleeyahay waa wasiir dhan oo soomaaliya waa dhaweydna puntland buu madaxweyne isaga sharaxay haddana waxaan umalin weli rajuu ka qabaa ummad soomaaliyeed oo maxaan ku dhahda toban milyan ah dhul ay degan tahay oo dhulkii jamhuuriyadda xorta ahayd ee soomaaliya ka bad iyo ballac weyn yuu xaqiray oo meesha ka saaro wuxuu ka dhigay dhul la isku haysto oo xukuumaddii mingista xaylamaryan iyo t siyaad barre ay isku qabsadeen wuxuu kale oo inkiray oo uu meesha ka saaray halgamadii kala dambeeyey ee lixdankii markii jamhuuriyaddii soomaaliya ay xurriyadda qaadatay dalkan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan laba dowladood oo walaalo ah oo maxaanku idhaahdaayeto soomaaliya iyo etoobiya ah oo aan mudnayn in ay dad isaga dilaan halkaas ayaa ku dagaalamay buu yidhi wasiirku intuu taa inkiray jabhaddi s s d f yuu buugga inoogu soo qoray uu yidhi dagaalka sokeeye annagu aan la gallo wuxuu ka dhashay dagaalkii etoobiya iyo maxaanku idhahdaayeto soomaaliya ku dhex maray dhulkan lagu muransan yahay adigu marka ma ethoobiyan baa tahay mise soomaali baa tahay horta yaa tahay adigu whois who are you taasina waa khalad waa khalad murakab a weeyaan waxba ka jirin intuu maaragtay buug noogu soo qoro inuu ugu talagalo inay jiilasha dambe ay ka dhaxlaan been wax laga yeelaya maaha dhulka etoobiya iyo soomaaliya ay isku haystaan buu kuleeyahay inuu dhaho waa dhul soomaaliyeed cabdi faarax juxa waa diilay wuxuu ka dhigay haddana laba dal oo walaalo ah eeg hadalka isagu suu raba annaga noogu sheegi maayo su u yidhi baan u dhahaynaa laba dad oo walaalo ah meel ay ku waayaan dad ku waayaan ama dad isaga dilaan ama wiilal kaga dhintaan ma aha buu kuleeyahay goormuu etoobiya walaal la noqday hadduu joogo maxaa hadduu isagu walaal leeyahay etoobiya dee ha aado فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dowro diini ah ayaa loo qabtay dhakhaatiirta xanaanada xoolaha kuwaasi oo isaga kala yimid gobolo badan cashiro ku saabsan xanaanada xoolaha ayay qaateen sida cudurrada xoolaha iyo dawayntooda duruus ku saabsan labaatan cudur oo kusoo laalaabtay xoolaha ayay si gaar ah u qaateen dhakhaatiirtan gunaanadka dowladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan shabaabulmujaahidiin odayaal dhaqan iyo dhakhaatiir khudbadihii la jeediyey ayaan jallici doonaa iyadoo ardayda ka faa'iidaysatay dowladaasina aynu idinkaga hayno codod laakiin marka hore nala dhegaysta waaliga wilaayada islaamiga ah ee baayo iyo bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow oo munaasabadda ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام إيه، جزاهم الله خيرا ولا لها وحي هذا الله هاي لده الله هاي نوضح وهران إله سبحانه وتعالى أنهم هنغينا مهانتا فإذا إيو خير كان إيو dadka muslimiinta ah runtii marka la fiiriyo guul weyn u ah gaar ahaan ummadan muslimiinta ah dadkan muslimiinta ah ee qaaradan degayo marka la fiiriyo waxay dhahayaan boqolkiiba intaas waa xoololey waa reer baadiye ah macnaheeda ee boqolkiiba intaas waa beeraley nisbada ugu yar waa reer magaalo inkastoo hadda la sii waday dadkii dhan loo wado in meelahaas injiingadaha hoostooda lagu kuuso macnaha dadka dad eh, faqri soo kiciyey ma ahan dad roob la-aan ku dhacday ma ahan xoolo la-aan soo ma kicinin laakiin qorshe waay macnaha qaarna waxaa loo diray dibadaha loo diray qaarna waxaa loo diray marka xoolihii inta laga baabiyo sida hadda sheekha sheegaya xagga loo diray la yaabna male ee waa tii allah subxaana watacaala uu yidhi laa ya'luunakum khabaala wadduu macanidtum wilaayada runtii ee wilaayada la dhex jooga keliya ma ahane waa wilaayada dhaqashada xoolaha marka la dhaho waa ugu badan waay macnaha bila istitnaa kuwo kale inay soo raacaan waa suuragal maadaama laba gobol isa saaran ay tahay waa sidaas waay macnaha marka insha allahu tacaala arrintaa inay maanta noo qabsooto aad baan ugu faraxsannahay inay cilmigiin aad kororsitiin oo dadka marka nin walba aad soo saartiin insha allahu tacaala anaan idinku dheerayn intaasaa kelmaday dhahaya ilaahay subxaana watacaala ha inoo wada fududeeyo Ee, idinkana de cilmigan ilaahay subxaana watacaala ha idin furo oo runtii marka ma ogtahay cilmiga oo indiraasi rabo waay macnaha cilmi indiraasi rabo dadkan wada waayeelada dhalinyaro yaryaro hadda sharciyada islaamka marka la fiiriyo macaahidda hadda soo baxay ilaahay subxaana watacaala in ha ina waafajiyo cadowgana ilaahay subxaana watacaala ha inaga jibiyo marka inahaasaan kuley dhihilaayo jazaakum allahu khayran sala allahuma wasalama wabaraka calaa nabiyina maxamed waalihi wasabi ajmaciin kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada ba iyo bakool dowladan loo soo gabagabeeyey dhakhaatiirta xoolaha waxaa ka hadlay doctor xanafi cabdisheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت ولك الحمد ولك الشكر بعد رضاك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa mahad aan soo koobi karin iskale subxaana wa tacaala mar walba iyo xilli walba iyo goor walbana asaa mahadsan subxaana wa tacaala nimcooyin fara badan nagu nimcayay subxaana wa tacaala si gaar waxaan u mahad celinaynaa raggii suuro geliyey ama makaatiibtii suuro gelisay inaan dowladan qabanno waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa macallimiintii u dhabar adeegtay ee dowladan qabanaysay ardadii ka soo qayb qaadatay wilaayada baayi bakool oo aan martid u ahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala ku nimcaystay aqoonta asalkeeda ah marka aqoon la yidhaahdaba asalkeeda ah runtii dowrkay nooga qaadatay iyo soo dhoweyntii iyo xafladdii iyo maqalkii iyo shaargarayntii wilaayadu waa u ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala garabkooda ha galo cadowgooda alla ha jibiyo ilaahay subxaana wa tacaala camalkooda ha u barakeeyo mahad celintaas ka bacdi ardada mid baan leehay dowladda waxaa lagu qaadanaya cilmiga caafimaadka ee veterinariga iyo cilmiga diiniga ah labadaba waxaa nasiib u hesheen saa ka markhaati kacaysaan macallimiintii akufada ahayd ee cilmigaa ku takhasustay dad badan baa waxay aaminsan yihiin cilmigan vetinaariyada in gaalada iyo waxaan aan ka barannay shiiqa hadda waa maqlaysan cilmiga laga sheekaynayo baydariga asalka ee cilmiga aqoonta sideedaba ama caafimaad ha noqoto ama kiimika ha noqoto ama xayawaan ha noqoto cilmiga asalka waxaa iskale muslimiinta iskale awhaamtaan kale sheeka barale weeye waxaan rabaa inaan isxasuusinno xoolaha maxaan u daaweynaynaa xoolaha way badan yihiin laakiin saddex saabaan ka soo qaadanaya sababta koowaad waxay tahay xoolaha waa nimca ilaahayna siiyey dhaqaalaheennana ku xidhan dhaqaalaha muslimiintaa ku xidhan xoolahayna markaan dhaqanoo barbaarsanno ilaahay subxaana wa tacaala isagaa noo sheega xoolahayna saan u kala bixinayno marka waxaan rabaa inaas xasuusinno xoolahan waa lafdhabarka dhaqaalaha ummadda muslimiintao dhan waaye maxaa yaele haddii xoolaha booskii loogu talaga lagu bixiyo nafcigeeda waa soo noqonaya masaakiintaa qaadatay fuqaradiiaa qaadatay dadkii deemaha lagu haya laga bixi midda labaadee xoolahaan u dhaqaalaysanayna maxay tahay xoolaha caafimaadkeenaa ku xidhan xoolaha caafimaadkooda haddaan ilaalinno annaga caafimaadkeena waa hagaagayaa marba haddii caafimaad laga helay waxaan ognahay cudurrada badankooda bini'aadanka u soo gudba oo weliba cudurrada faafa ah waxay ka yimaadaan xayawaankay ka yimaadaan xoolahay ka yimaadaan bal xoolaha nimcoolayda la dhaqday ka yimaadaan tusaale ahaan booviyo tuberculus waxay ka timaadaa looday ka timaadaa waa nooc t b da ka mid a looday ka timaadaa haddii loodayna iyo caanahaydii aanan caafimaadkooda ka fikirin oon daawadoodii rasmiga aanan siinin oo kuuradii saxa aan siinin kulli tuberculos anugu wada dhacayso nugu soo faafayso daadis wayan u daawaynaynaa xoolaheenna marka bal iska daa maanta cudurka adduunyada wareerinayo coronavirus oo lama dhihi wax maanta waalaye xagee ka yimaadaa xooluhu ka yimaada coronavirus daanyeeradu ka yimaada qaara doofaarada cuna annaga doofaara macnu muslimiin aan nahay gaaladan wuxuu u busaadiyey doofaarkii eygii waxay cunayan kibilaadii baktigii cunayaan marka xoolaha caafimaadkooda inaan ka dadaalno waxaa nugu qasbaa caafimaadkii bini'aadanka ku xidhan waa inaan xoolihii shilinta ka baabi'inno caafimaadka marka waxay keenaysaa cudurradan faafaya ee batay si looga hortago ayaan u baranaynaa insha allahu tacaala ummadda u yeedha aqoon-yahanada u yeedha midnimada ka shaqeeya islaamkaasi wanaaggaas iyo amnigaas wax lagu helaya aan ka wada shaqayno haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa doctor xanafi cabdisheekh adam ugaas ibraahim shaacirulislaam ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda waxaan u maxad celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin guud ahaan makaatiibteeda kala duwan wilaayada martida loo yahay ee wilaayada islaamiga baayo bakool ee martigelisay mucalimiintii casharada bixisay dhammaan in allaale intii gacan ka geysatay waxaan leeyahay juhdigiinni iyo dadaalkiinni ilaahay idinka abaalmariyo intaa kadib aad baan uga faraxsannahay aniga laf ahaantayda warkaan aad baan u soo dhowaynaynaa waana waxyaabaha maanta looga baahida badnaa ama looga oonka badnaa hay-ado ayaana soo galay annagoo xoolaha dhaqan yihiin xerooyinka lo'da ay buuxaan ariga buuxo oo geela buuxo oo xoolaha iska barwaaqaysan yihiin hay-adihii baana soo galay waxay noo yimaadeen ayagoo kormeer ah oo wardoon ah xog ururin ah waxay naga qoreen waxyaabahii cudurka xoolaha soomaaliya ku dhici jiray annagay naga ururiya waxba kama ogeyn annagay naga ururiya xogtaas garab gooy baa la dhahaa mohogooy baa la dhahaa shiifow baa la dhahaa sanguduud baa la dhahaa dubfadig baa la dhahaa wixii geel ku dhacay wixii loo ku dhacay wixii ari ku dhacay markaasay intay qaadeen tallaal intay soo sameeyeen anigu tallaalkaasa waxaan aaminsanahay inuu vayrus ahaa vayrus xoolaha lagu tallaalay oo sun ah inuu ahaa ayaan aaminsanahay waxaa noo yimid hay-ad layihahdo bees iyo mid kaloo ka daba xigtay oo layihahdo koobi labadaas hay-adood markii mar allaale markii xoolihii la tallaalay daawadii biyaha ahayd oo kululeed oo aagi yaro cad ku jirtay markii xoolaha lagu tallaalay cudur aan aqoonin baaba yimidba wixii aan oo aan sheegayn naga qoreen iska dhaafay markaasa daawo intay soo qoreen intaas daawada albaabka tana loo daaweeya wixii anagu naga qoreen ee magacyo intay usoo yeeleenba waxay dhhen intaasa lagu daaweeyey ilaan control ma lahayn daawada xoolihiiba oo caafimaad qaba intay arkeen bay virus ku tallaaleen lo'da waxaa ku dhacay cudur aan u bixinay foofiye masoohoohiye ma maqashaan cudurkaas hadda ma haystaan ma ku darsateen kalaba lagu daray foofiye masoohoohiye neefka isagoo fiyow oo la listay buu xerida ka dareeraya subxi markaasuu bannaanku iskaga dhimanaya asagoo fiyow buu soo xaroonaya waa la lasanaya waa laga seexanaya asagoo fiyow subxi asagoo baktiya loo soo toosaya waxaa u badan haddana neefka dhalahaya iyo kan cirmaanka markaas dhalay ee neefkii cirmaanka ah unugii caano ka nuugay asagoo cudurkaas sida caano ka nuugay markuu barbaaro haddana kaasuu u dhimanaya geelina maxaa ku dhacay cudur asaguna u bixinay ii sug aan aan liste korey koomaalado aan u bixin korey koomaalado kadhi waxaan u bixinay foofiya ma soo hooyiye kadhi korey koomaalado aan u bixinay neefka markii asaa ugu jirto qalqal buu soo bilaabaya marka kabsaa ugu baxdo fururug tib xaguu ku dhacay cudurkaas intaasoo adduunyaan xoolo soo dhaqan jirnay waxaas xoolo waa waa jiran jireen waana xanuunsan jireen veterinary waa jiray waa la daaweyn jiray cudur noocaas ah tallaalkaas kadib aan aragnay tallaalkaas waa virus buu ahaa waa markaan dadka cadowga ah oo raba inna baabi'iyaan oo adduunka oo dhan naga tirtiraan oo naga seentiraan dadka raba ayaa wataa hawshaas insha allahu tacaala dhakhaatiirteena marka waxaan leenahay idinkoo ilaahay kaashanaya inaad arrintan si lilaahi aad u qabataan oo u istaagtaan annaga marka odayaasha ahaan anigoo ka hadlaya afka odayaasha kudhaanka shareecada islaamka bariga africa diyaar waxaan unaa inaan idinla shaqayno inaan idinla shaqayno wax alla wixii dhankeena soo mara inaan idinla qabano odayaashana waxaan kula dardaarmaya oo leeyahay oon u jeedinaya walaalaha ama dhakhaatiirta aan la shaqayn fa jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii dayda ayaa munaasabadda ka hadlay walaayada iyo inta ka soo qayb gashay waa mahadsan tahay aniga gobolka hiiraan aan ka socdaa sida runta ah meeshaan oo iskugu imaaday dowladda noola qabtay si wanaag ah oo sharaf badanay u dhacday macalimiinta wax badanay na bareen sida xoolaha daawadooda sida xoolaha loo daaweeyo casharo diini ah wax badanay na siiyeen xoolaha kaleexna kuma ekeene wax badan oo maaragta diiniyan ah siirada nabigii sida maaragta axaadiistii casharo diini oo iswata oo kaamil aan ku qaadan ilaaha ku mahadsan ciddii soo qaban qaasaystina waa mahadsan tahay dowr aad u qiimi badan oo iskugu jirta caafimaadka xoolaha iyo mid sharciga si fiican aan u qaadanay maasha allah sidii loogu talagalay muddo siddeed beri cashare inoo socdeen iyo maalinka sagaalaad oo imtixaan laga qaaday tijaabo ah oo lagu kala bixinaya sida wax loo fahmay iyo sida kale dowladda iida ee maasha allah si fiican ay dhacday macallimiin khayr allah siiye ee jaamacadeed heer jaamacadeed ah dadka wax la baraya iyaga laftooda waxaa waaye dad ay wax u bilaabanayaan dad dhulka laga soo qaaday maa dad ay wax u bilaabanayeen oo dhammaystir u baahan ayay ahaayeen casharada labaatanka ee hadda laidiin sheegay sidii loogu talagalaa loo qaatay waana loo fahmay waxaana laga garan karaa imtixaanka maalinkai la qaaday iyo natiijadiisa ayaa laga garan karaa in maaragtay dowladda si fiican loo fahmay casharo diiniya oo ku saabsan siirooyin nabiga salawatullahi alayhi wasalaam taabiciintii taabicu taabiciintii wixii dhan casharaana waa qaadanay casharo tawxiida waa qaadanay maasha allah aad iyo aad waa dowro looga bogay ay ahayd ilaaha mahad leh alxamdulilah ilaahayga suurtageliyey amnigaas iyo nabadgelyadaasnana siiyey nabadna nagu keenay waxaan ka imaananaga gobolka bakool cirafkiisa marka meesha aan joognan hadda waa halkan ilaa intaas waa soo soconay laskuma mashquulinin waxyaabaha gaalada ay ku mashquulsho gaalada doofaaray daaweysataa eeyay daaweysataa nyaanyuray daaweysataa waxaas annaga ma isku mashquulinin waxaan isku mashquulinay cuduradii ku dhacay xoolaheen cuduradii xoolaheena ku dhacay ee xalaasha ahaa geela lo-da ariga saddexda adduunyo oo annaga aan dhaqanno wixii ku dhacay aan isku mashquulinay wixii iyaga ahaa ayaan istusnay sidii lagu daaweeyey iyo wixii loo heli karo iyo wixii waana isla fahamnay insha allah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa sideed arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka ayaa xaflad loogu qabtay deegaanka mubaarak oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka madrasada nuurul qur-aan oo laba sano ka hor laga furay deegaankaasi ayay ardaydan ka qalin jebiyeen odayaal dhaqan iyo waxgaradka deegaanka ayaa goobta ka hadlay ilaahay baa mahadsan mahad ka bacdi walaayadda iyo maamulka iyo inta arrintan soo abaabushay ee ka dambaysay baa mahad leh marka saddexaad waxaa mahad iska leh macallinka ee soo barbaariyey soo agaasimay ardaydan in ka yar laba sannadood anigu isuma taagin inaan wax badan sheego laakiin farxadda maanta jirta anugu nin weyn baan hayo odaya tanoo kale ma soo taagnayn waa arkay arday qur-aan dhigata waa arkay arday macallinkeedii iyo dugsiga dhigaya iyo waalidkii ay wax kala qaataan wax isu sheegaan xoolo ku heshiiyaan wax weyn kala qaataan laakiin tanoo kale oo intanoo ummadii inta isugu timi oo sidan loo soo agaasimay aniga koobayeed ilaahay baa mahaddaa iskale waxa weeye mubaarig anigu wax badan baan ku soo noolaa ugu yaraan ilaa dhowr iyo siddeetankii meelahan un baan ka dhadhowaa aan joogay afar iyo siddeetankii Een, dugsi badan waanu soo marray arday wax dhiganaysa waanu soo marray macallimiin badan waan soo marray laakiin waxa weeye wax nooga qabsoomay may jirin intii macallin axmed noo yimi waxbaa nooga qabsoomay maanta arday toddobaatan gaadhaysa buu gacanta ku hayaa ilaahay baa mahaddaa iska leh intii ka horraysay hadduu mid la yidhaah qur-aan buu dhammeeyey wix laga tafniidayo iyo wuxuu sheegaayo iyo wax maaragtay ka muuqanaya midna ma jirin mar waa la dhameeye baa laodhan ya suuqu iska gelayaa marka saasun baa lagu kala tegi jiray marka allah mahaddaa iskale waxa weeye maanta arday badan baa noo joogta marka markan xigta hadduu ilaahayna gaadhsiiyo waxaanu rajaynaynaa iyagoo soddon afartan kontona inaad noo timaadaan aad nala joogtaan haddii ilaahay nafta inoogu simo marka intaasun baan anigu ku soo gebagabaynayaa khayrka allah ina waafajiyo waad mahadsantihiin intiina nagala soo qayb gashay arrintaa salaamu calaykum waraxmatullaahi walaalaha meesha ay isugu yimid oo muslimiinte waa mahadsantihiin shirka aad ka soo qayb gasheen intii aad baabushay intii timid intii aan imaan iyo intii joogta waxa- waa idiin mahadcelinayaa tuulada mubaarak walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalin macnaha aanna soo marin intaan ani mubaarak ku noolaa ilaa toban iyo dhowr sano taariikh hadda ani soo martay oon ka sheekayn karo oo tan camal ma arkin tii ka dambaysana haddaan dhinta allah laakiin tii ka dambaysana alxamdulilaahi rabbialcaalamiin farxadtaan ka sii weyn baa sii dhici doonto marka walaalayaal macnaha ilmihii meeshaan yacni oo imtixaanka laga qaaday iyo waaridiintoodii iyo macallinkoodaba khayr allah siiyo diinta islaamkana kor allah ka yeelo gaaladana allah jabiyo walaalayaal intaas waxaan ooga baxay macnaha ilmihii liitixaamaya iyo walaalihii iyo macallimiinta iyo maamulkanoomi allah jiseeye intaas markaan ka gudbo walaalayaala nin walba aragti buu leeyahay aan culays baana saaran afar iyo labaatan saac afar iyo labaatan saac oo hameyn leh oo maalin leh oo dabcis lahayn oon saacad lahayn oon daqiiqad lahayn cadow baana kor taagan dal ma wadaagno diin ma wadaagno dad ahaan ma wadaagno waxaan wadaagnaoo ma laha wuxuu soo duulay naftannaga maalkannaga beertannaga hashannaga arigannaga gurigannaga gabadhanaga inuu garac ka ku subiyo walaalayaal horta laa ilaaha illa allah islaamnimo laguma dhaho laakiin waa inaad ficiladeeda lahaato runtii markaan walaalayaal isu sheegno maanta jilib ka soo qaad qalaaliyow soo mari mayaasaa soo mari baruuji soo mari mubaarig mari naftaaquur mari bandarsalaama mari ee, waxaad marini nasiibunda mari gumeyrin mari kabsuuma mari ilaahay waa kunaysa batuuni mari balyaamin mari waxaad marinaysaa bulmaamo mari jamaama mari bangeeni mari walaalayaal ilaahay aan ka baqno waxaad marinaysaa bandarjiyaad marinaysaa jannaalajay baad marinaysaa ekaad marinaysaa yirey baad marinaysaa turdhaad marinaysaa intaas waa gediga anaga intinka xagga ma garanayso gedigaas ka soo bilow waxaad ka soo bilaabaysaa faragurow kamtaanti ilaa moobileenka walaalayaal waxaad ku soo xijinaysaa aaminey buulashiiqey hargeysiyarey makayuuni mareerey shaangara kalaanjo intanaas haddaan dhaqaano ma inlantaa wax markab lagu keenay ama diyaaro ay keentay inuu gabadh innaga faruxumayn lahaa ama guriga innaga faruxumayn lahaa ama annaga afar iyo labaatan saac loogu dul wareegan lahaa ma dhici karto iska dhaaf deegaan kaleba gobollo kale iska dhaaf deegaan kale iska dhaaf dad kale kale iska- intaa hadda webiga degan ilaa goobayn ilaa ilaa jilib labadana intay duusho ninka garuun qaato ninka seef qaato ninka qori qaato hadda abkasa yaa noo joogsan laakiin been baan sheegaynaa laa ilaaha illa allah oon ficil lahayn looma baahno walaalayaal ilaahay aan ka basranno rag iyo bilcaanbo ilaahay waa noo nicmeeyey walaalaha nin moog ma laha magaalada jilib oon hadda oo degmada oon hoos tagno maamulka islaamiga gabdhaha waxay ku- qadada ku karin jireen ama cashada ku karin jireen ama quraacda ku karin jireen hees cajal oo hees oo bayba leh walaalayaal haddana maxay ku kareen quraacda iyo quraacda iyo cashada iyo qadada maxay ku kareen kitaabka ilaahay birna waxay ka soo baaleen baqaray ka soo bilaabeen birabanaasay ku soo hobin balib cadartay gabdhaha annaga annagoo arkayno gacantaa la jiidan jira nin mooryaanoon kaa naxayn mana la xabad la hadlaayo xabadu ku dhufo haddaad kaamusan ilownaar aata hadda walaalayaal haddaad dahab iyo diinaar iyo doolar jiidayso nin xagga kuu fiirin kara mala balib cadas day walaalihii islaamka oo deganaa aad dhufays isu geli jiray nin gurigi gurigaan ninaa mis- dhufayska geli kaasna dhufayska geli dadka jidkaa dadka lagu dhex dhimay jira hadda yaa isdaari karo war waa ilaahay min noocaa noo keen walaalayaalow jihaad baa cilaansane nafta joogi mayse aakharay u jeedaaye islaan meeshuu joogaba jib iyo jamaam iyo jasbile kabsuum iyo jannaayay bu'aar iyo jawhar cadde iyo iyo jubbooyinkoodii walaalayaalow islaan meeshuu jahaad baxyeen joobeeya gaalada hurdajii u diido johannesburg iyo janiifaan tegaynaa jinacsigeenna nairobi jiibkeenna liidiyo jahaad baa cilaasana walaalayaalow ilaahay ka baqa waraabta rabbigiinna ka baqa walaalayaal baxshigow ilaahayow oo gaalo baabi'i bandar ceerogaabiyo burcayiyo hargeysiyo barqa waa tegaynaa boosaaso gudaheed barqa waa tegaynaa islaam baaqay weeye barkinteennu taalla badanow islaamkan bartankiisa jooga ku bariistayaayo لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
ugu dambayntiina barnaamijka dhuuxa waxaan ku soo gabagabeynaynaa aragti dadweynaha ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay ka dhiibteen heshiiskii dhex mara imaaraadka iyo yuhuudda maxamed mudey axmed ayaa qaar ka mid ah dadweynaha la dhex jibaaxay mikrofonka idaacadda alfurqaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Eh, idaacadda alfurqaan iyo shaqaalaheeda aada iyo aada u mahadsantihiin walaalayaal Eh, qodobkan haddaan rayay ka dhiibto oo ah eh, heshiiska ay galeen eh, imaaraadka iyo yahuudda Eh, runtii waxaan oran lahaa marka horeba heshiis bay ahaayeen hadda laakiin saxaafadun baa loo sheegay marka horeba heshiis bay ahaayeen oo dad iska soo horjeeda ma ahayn gumaadka iyo dhibaataynta dadka muslimiintan heshiis ay ku ahaayeen marka hadda saxaafadun baa loo soo bandhigay waana heshiis khiyaamo ah oo runtii caadowtanooyo ku dhisan oo khiyaamo ah oo gumaysi iyo khiyaamo iyo wax kasta oo dhibaatayna isugu jira weeyaan marka eh, waa heshiis maraykanku uu ku qasbay wadamadan imaaraadka in ay la galaan yahuudda sidaa darteed muslimiinta waa dadka loo heshiiyey waa dadka muslimiinta ah oo falastiin ku nool ayaa loo heshiiyey in tallaabo tallaabo loo dhammaystiro marka halkaasaan kusoo kobiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa abu zakariya cabdiraxmaan cali Een, marka ugu horeyso arintaa waa arin hore loo filayay oo gaaladana in badan ay ka shaqaynaysay ujeedkeeda ugu weyn ay ahayd in ay markaas qaraabiso oo ay baabi'iso ummadda muslimiinta khaasatanba hadda waxaa een, aad iyo aad wax looga xumaada ah kuwii annaga noogu muuqday in ay dad badan ay u haystaan nidaamyada ka dhisan ee duwal alkhaliij alcarabi iyo caalamul islaami oo hadda buqcadan oo ay joogaan ama maamulada ka dhisan in ay yihiin maamulo u adeega oo u shaqeeya shisheeyaha khaasatanba marka maxaan ku yidhaahdaa maraykanka oo loogu daneeyo yahuud ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum marka yahuud iyo nasaara oo ma kaa raali noqonayanu alla subxaana wa tacaala isagoo nebigiisa la hadlaayo ilaa aad ka raacdo millatahum diintooda Een, inta badanna hadda ee filistiin waa la wada qaatay qudus waa tan hadda trump ku dhawaaqay in ay tahay caasimadii oo israa'iil inay tahay israa'iilna haddaay wax ay ku lahayd ma leh waxaa soo geliyey taraam ciddii uu ka soo jeeday oo ahayd ingiriiska ayaa soo geliyey oo ballanqaadyadii oo bilfor magaalooyinkeedii hadda marka oo weynaa oo dhan waa la degan yahay oo waxaa degan oo haysta maxaan ku yidhaahdaa gaaladii ee haysta qudusaa ka mid ah khaliilaa ka mid ah naabulosaa ka mid ah qiisariyaa ka mid ah arsuufaa ka mid ah yaafaa ka mid ah casqalaana ka mid ah ghasaa ka mid ah oo hadda iyadii oo horumarinaa loo samaynaa la leeyahay marka anigu waxaan leeyahay ka guud ahaan dadka oo muslimiinta ah oo ilaahi subxaana wa tacaala ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inay gaalada cadow iyo col noo yihiin waxa hadda eh, falastiin lagu samaynayo waa muddo ku dhow toddobaatan iyo kow sano waa in yar ma ahan waa muddo aad u badan oo yacni maxaan ku yidhaahdaa oo qarni oo rubac dhiman waay marka muddadaasoo dhan muslimiintii way aamusnaayeen arrinta hadda annaga oo muslimiin ahaan oo nagala rabo oo ina saaran waxa ay tahay in aan la baxno ama aan bixinno naf iyo maal walow ducada laftarkeedii waa in aan markaa laga hakranin qof walbo hadda waxaad ogaataa inay dadkan een, maxaan ku yidhahdaa maamulada ah oo ka dhisan khaliijka ama duwal alcarabiya ay u yihiin cumalo maraykanka iyo yahuudda
waa jazaaka allahu khayran yuhuudda een, waxaa waaye iyo dowladda imaaraadka haddaa dhahday horta dowladda imaara- imaaraad lama jirto oo xor ah Een, dowladahan khaliijka dhammaantood waxaa waaye caamil maraykan uu samaysta waaye marka dadka islaamka oo hurdayo ayaa macnaha loo soo maraa nooca- noocaas mogii ma aha hadda dowlad imaarada carabi iyo dowlad yuhuuda heshiisay waxa oo maarata dadka masaakiinta ah oo maarata oo waxba aqoono oo caamada ah aa loo sheegaa dadka heshiiyey waa maraykan iyo yuhuud waaye laakiin magaca waxaa loo soo maray macnaha een, caamilkii ayaga u shaqeynayaan loo soo maray oo imaaraadka iyo mataqaanaa khaliijka oo dhan khaliij intaa aragtid waa askarta maraykanka waaye askarta maraykanka oo ugu qara- ugu- ku adeeganayo oona ugu adeeganayo islaanka hurdaya la qaldayaa la leeyahay dowladaha carabta dhammaan waxaa waaye adeega amerikan waaye marka maraykanka warkaas mataqaanaa soo diyaariyey macnaha dad islaamkan lagu hordisiinaya maarta in dagaalada macnaha hadda lagu wado oo islaamka soo baraarugay lagu dumiyaa la rabaa waxa maanta annagana heystoo kala haysta carabta waxa annaga maanta haysto kaalqoqobka maanta haysto ayaa hore u soo qabsaday ilaa ay ka xoroobaan ay diintooda ay xor u noqdaan oo dadkooda iyo diintooda iyo dastuurkooda ilaa ay xaqiijiyaan inay gaalo la heshiiyaan mana la heshin kara gaalsideedaba dadkan waxaa leeyahay baraaruga gaaladan iska dhacaya xabad moogi wax kaloo yaqaanaan ma laha waa shirqool waa mugdi waa dhammaystir loogu talagalay in lagu dhammeeyo islaamka reer falastiin oo intaa halgamayey oo adduunyadu ogaatay xaqoodii iyo dhulkoodii iyo diintoodii inay u dagaalamayaan ayaa maraykan suu hadba meel u soo harsanayey ayuu masaajidkii barakaysnaay ee barwaaqada ahaa ayuu ilaadankiisa u siiyey yuhuuddii haddana hadduu isu soo taagay trump allaha god ku rida ilaahay baan u baranayaa ilaahay si degdega nafta allaha uga qaado gaaladana allaha dumiye ayuu isu soo taagay asagoo shalay wakiiladii dadkii uu aaminsanaa geesaha ka taagan yihiin oo hambalyaynaya Eh, sida yuhuuddu ay hadda carabtii ugu faafayso mid mid ula heshiinayso kuwaan hadda dhumay eh, eh, ilaadankiisa carab aan ilaadankiisa carabna aan ahayn ay ilaadankiisa heshiiska beenbeenta oo shirqoolka ay la galeen marka waxaanu arkayaa dumin iyo mugdi islaamka ku soo siyaaday oo u baahan in laga gaashaanto dagaal laga galo maadaama shalay masaajidkeennii barakaysnaa la siiyey yuhuud haddana maanta qayb falastiin eh, carabta ka mid ah laliyi heshiis shirqoola oo ayagu aysan keenin lagu shirqoolay ogolaadeen ilaa walba gaala raacay ahaayeen carabta noocaas oo kale ahe hadda lagu shirqoolay ay muuqanayso dhammaystirkii inay tahay oo lagu faanayo jaasjaas ay tahay marka waxaanu arkayaa mugdi ballaaran oo aad muslimiinta ilaadankiisa u u muujinaysa in ay halgamaan oo ay ka kacaan fadhiga oo hurdada ka kacaan oo ay iska dhiciyaan yuhuudda yartaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مغاغي هرتمي بالريه محمود معلم محمد المعروف أبو طلحة هدي أنا هنغضو سؤال أبي ويديدي قال تعالى إلهي ما بأرهي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ilaahay tabaaraka wa tacaala baa horay ninkii sheegay gaal iyo gaala raaca mushrikiin iyo murtadiin iyo munaafiqiin wali naqdaanba ni dadka muslimiinta ee wal kheer ee aan la jeelayna bal niyo kheer aan suubiyaano faclul kheer ee iyo wal horumarsho ee iyo yacni dantiyo adduunye iyo aakhire ka jarta aan suubiyaan iska dhaafa ilaahay hejiye hata ani kheer hanku dego oo anku kooyo ma jeel kaalamaka ah saas daraadie walaamaha heliiska laka sheego hayo oo yahuud laka deegamiyo hayo dhulkan falastiin oo muslimiinta leyin yahuud liinka gacan geliyo hayo oo arabtan xumo alxamdulilaahi cimaaraadka sheegadaaso oo wakhti hore gaalowtay diinta islaamka kubati iyo yahuud kaheliyeen arrintaas dee arrintii kolleyba sadar muuqda su'aal ku dhunyaal arayhan taas wal reer falastiin danka jartum ma ah muslimiinta guud ahaan wal danka jartum ma ah een horbay balin qobsadayhin ixtilaal iyo anka socdayhin waliyaro dhimanaayin hadda in liis raasiyo ilay dhisidka iyo maqsuudka iyo danta eta moojinin wal habiyaraato dan reer falastiin iyo dan muslum ahoo yahuud iyo carab cimaaraad haayaan mal aragaw insha allahu tacaala su-aashaas haddaad iga weydiisay marka hore ilaah baa mahad iska leh faaniyan insha allahu idaacadda alfurqaan mar walbaba insha allahu tacaala arrimahaas oo mugdiga ku jira ummadda usoo bandhigta eh, iyada iyo shaqaalaheeda waan u mahadinayaa thaalisan insha allahu haddaad heshiiskan wax iga weydiisay saacaddan wakhtigan yuhuudda iyo imaaraadka waxaan u malaynayaa een, waa wax qoto dheera oo muddo badan lasoo barbaarinayo lala sugay saaad ula socotoba nimankan muslimiinta ilaahay sanadka uga dhigo hordhigay waa caamilin dhammaantood waxaa waye yuhuuday u wada shaqeeyaan badankoodu marka wakhtigan hadda waxaa la rabaa falastiin in wax loogu taro lama rabee falastiin iyo muslimiintaba iridii laga soo geli lahaa oo dhammaantood in lagu baabi'iyo la rabay weeye sida iyagu ay rabaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kama yeelaayo oo mar walbaba dhagar alla dhagartay maleegaan ilaahay subxaana wa tacaala uma hirgelinayo ayaguu ku celiya marka kan iyo kuwo ka dambeeyaba ood maqli doonto waa caamiliin meesha lasii dhigtay midba maalin la rabo arrinkanaan sayaexannay si haddii ilaahay kugu ran yahay cirdiga iyo maalka iyo nafta iyo dhaqaalaha muslimiinta iyo dalkooda iyo dadkooda iyo diimahooda looga baabi'iyo mid ay u samaynayaan waa yuhuuddu waana qorsho hore u degtay waay laakiin insha allahu tacaala ilaahay idankiis ragga mujaahidiinta ah oo u taagan diinta ilaahay subxaana wa tacaala iyo ilaahay subxaana wa tacaala in alla intii khayrka u fahansiiyey way og yihiin dhagartaas insha allah mana u hirgelayso ilahay idankiis reer falastiin marka maxaad ugu baaqaysaa iyaguna reer falastiin insha allahu tacaala waxaan cod dheer ku gaadhsiinayaa cizi iyo sharaf waxaad ku soo ceshan kartaan jihaad fii sabiililah inaad iska dhaaftaan urur- ururada iyo eh, wadani wadaniinimadaas kelimata ilaahi ee culyaana u istaagaanoo jihaadkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay seefta uu la soo saaray inay u istaagaanoo mujaahidiin ay noqdaanoo diinta ilaah u dagaal taas ay ku xoroobi karaan kuna hanan karaan baytulmaqdis muslimiintana insha allahu tacaala garab ay kaga heli karaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuux caw waanaga intaa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم